bismi اllah tambihii waxaa dhameeyey sheekha inoo sheegay anu waxaan rabay keliya in wax yar lagu baraarujiyo midda kale waxaa ogaataan intaan masjidka ku jirno baan khayr ku dhex jirnaa intaad masjidka joogtaan baad khayr ku dhex jirtaan laakiin waxaan tegey boosaaso oo masjidkii rawdo ee weynaa koa wax lagaga tukadaa juska badhkii marka qaar baan warays waxay idhahdeen dadku siday ugu faraxsan yihiin waad yaabi haddii jus lagu waa laga kala yaacay baalay masaajidka haddii jus lagu tukado waana kula hadda waad ogtihiin haddaynu halkaa ka dareerno oon aayar tagno maqaaxiyaha daalimaysaan saacad baad iska fadhidaysaan sheeko bababababababa xaggan kiila waqaala xaggay ka dhacday naftu waa mustareex ina nafsa la amaarat bisuu masjidka masjidku waa sijni dadkii wuxuu ku noqday maarata xabsi dadkuna waxay jecel yihiin in deg deg looga baxo salaada oo masjidka deg deg looga dareero waad aragteen marka salaadda lagu baxo qofku waa farxaan nasalu llaha asalaama marka masjidka intaad joogtaan khayr badan baa haysataa maanta o dhan baa shaqaynayna maan caawo o dhan baad hurdi hurdadaa badan waa dawo laakiin laguma abuurin asahaan iyada malaa'igtu ma seexdaan wax ma cunaan so ma guursadaan carruur ma dhalaan waa tasbiix afar iyo labaatankaa saacadood cimrigood weligood saasay ahaanaya laa yacsuuna allaha maa amarahum soo garan maysa ilaaciisaan ku samayn maayaan wuxuu ul amrayna waa fulinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad waxaynana muslimada umma musliman ah khayrkana inaan isu sheegna wey wixii sharana ee iska nixiyna wey waad ogtihiin nin baa loogu dambi dhaafay ay haraadan arkay oo ma aragtay cunaya rayska kabtiisuba usoo buuxiyey waa loogu dembi dhaafay riwaayada kale haweeney bay ku sheegayaan xayawaankoo kale saasoo kale yacani qalbi qoyan beer qofkii wax siiya ajir buu ka helayaa geedaha ilaaliyaa la yidhi xayawaanka ilaaliyaa la yidhi quraanjada haddaad aragtaan iyadoo guuraysa ha ku tumanin oad arkaysaan daayo waa reero guuraye waa umma ilaahay baa saa u abuuray waxyaalo badan baa maaragtay jira maanta baan waxaan soo arkay arrinaan la yaabay horena waa u jirta arrintaas qolada maamulka hadday celinayaan dadkan odhamada ee masaakiinta ee jidka ku lugaynaya waxaa fiican inay garowa ka celiyaan laakiin hadduu nin soo qaado in kontaroolka kolkuu joojiyo lagu taksiiro waa khata waa gaf annagu haddaan nahay dadweynihii arrintaas ilaahay baan uga baqaynaa ilahay aan uga cabsanay nimayo guryaheenii baan degannahay ma qaxdeen weli horta ma qaxdeen carruurta dhabarka maku qaadateen anu waa qaxay intaan qaxay oo nuqadnay oo inii sheegi meesha nagaga dhacday inii sheegi maaye oo ilaahay wixii nagu dhacay aan ogeyn oo toban kiila ninkiiba ka dhacday baa maalin maalmaha ka mida waxaan helay yar ree koonfurahoo hilib la kariyey doraad ma laha waslad yar ku sita maro ku soo tuugtay egankad baan idhi wuxuu yidhi dee anaa siteeyo saahiib baan u sitaaye iyo maaragtay waana kaa gedi waxna iga sii halkana kuma cuni karno dadkaa ina layniye aan kaynta gallo waxyaala ma soo joogaan inay sheegayaan boqol iyo konton shilin baa siiyey boqol iyo kontonka shilin markaa waxaa lagu cuni jiray wasladda iyo saxanka beriiska ah ninkii duurkaan isla tegnay naftaan haysa waxaa cunaa qolo jirriyaan la socno qolo jirridii kolka la kariyo baashi distidii ama wax lagu kariyo si aan cidibo ula cunin la maaragtay faro hogaan aada adagoo baasada kuleylkay cunayaan gubanaynaa arrintaasina gaajaan u dhacday lala sugi maayaan inaad la qaboojiyo oo bal qaybtayda la dhasiyo kulaylka ku cuni annagu marka waa gubanaynaa ninkii baashaan waa laba cishaan ku iyaan maaragtay biyo un cabayno hilibku waa dahab inaad ogtiin ma taqaanaan marka ninkii da waxaa arka waaye araga baa wax badan fahmi oo nusuusta fahmi war nimayoon waa imtixaanan nahay sheekh ibnu baas raxmatullaahi calayh waxyaalaha cajiibkan ku aragna waxaa ka mid ahaa dawladdu waxay mamnuucday guryaha in lagu hayo dad aan kaama haysanin mamnuuc wuxuu yidhi sheekh ibnu baas haaulaai masaakiin muslimuun dhulka in alarda lilah soo gala gurigayga iska jooga askartu marka gurigiisa isuma gasho dibaddaa inay ka qabsata maaha guriguu qofku iskaga nool yahay casuumad buu ku nool yahay sidiiq buu ahaa wallahi ilahay waan rajaynaynaa sheekha sidiiq oo casriga jooga buu ahaa qaynuunka dawladda wuxuu arka sharciga inuu jebinayo laa qiimata low agtiisa iqaamo siiya walaalka u naxariista waxaas waad yaabisa ninkaa indhahalaa leh laxaad kalaa leh oo kabihiisa laysku dirinayo ma arkayo dadkii baa isku leynaya anaa qaadi anaa qaadi hadda halka waxaa socda jidka haween oroma iyo etoobiyaana waa kabala yihiin gawaari baynu ku yaacaynaa way haraaban yihiin wallaahi bilaahi markay ku leeyihiin wax iskaga kaa dhigaya mayaa rabbigoogii adi tahay saan ilaahay u barina bay kuu beryi jidka istaagaya war arrintaas ma fiican tahay inaad guryaha ku saa u dhalaashaan dadkan ilaahay baa inagu imtixaanaya jidka maraya war ninkii gaari watow qaad war ninkii jidkaa marayow sii qaad afar ma aragtay maxaan ku dha caagadoodoo biyo kuwan iibka ah u daadiya war waa lanagu imtixaanaya wa waa ku gubanaynaa wallaahi bilaahi wamaa kunaa lilgaybi xaafidiin miraaran wa tigraaran waa waxaan ka idhi boosaaso masaajidooda qabaa'isha beri degan wallaahi waa islayn doontaan haddaad joojin weydaan dadka masaakiinteeda badda ku laynaysaan oo nimankii laayo intay soo noqdaan maqaaxiidna fadhiisanayaan oo guryaha ku soo hoyanayaan oo ina hebel ina hebel ina hebel loo yaqaano oo doonyaha la yaqaano oo doonyaha qaarkood niman isimaaleeyihiin wallaahi waa islayn doontaan ma dhacday hadda mise ma dhicin ma dhacay dagaalkii dee miyaan la islayn wamaa kunaa lilgaybi xaafidiin arrintaa waa islayn doontaan baan ilaahay waa inaga aar gudan raggii doorkoo dhan baa la laayey raggii waxaa la socday oo dhan badankooda waaba la laayeyba haddana khatartii waa taagan tahay innaga hadda roob baan raadinaynaa roob doon waar dadka halka waxaan hadda maanta la kulannay annagoo soo soconna habro socon kari waayey lugihii barareen jidka socda annaga gawaadhi baan ku soconnaa war annagu maxaan nahay ma ilaahay baana doortay mase sidii yahuud iyo nasaarada naxnu abnaaullahi waaxibaau maxaa nahay anagu maxaa ka dhahay masaakiinta jidka lugaynaysa laguhu barareen biyaha laga raadinaya waa dadka waaraadada wadow qaada dadkaas waaraadada dadka wa qaada tagaasida nigo ah hal qaad kontaroolka markaa ku dhowdahay iska dejiya haddaad ka baqaysa lagu tafsiiro hore kasii qaada haddana waa kan alxamdulilaahi iyo kaka sii shisheeye oo maxaa ku dhaa carmo iyo kii boosaaso waa saddexdaasoo maa meelaha lagu qabanayo hadda iyagoo lug ku socda u galayaan ma qaabanayaan haddaa adoo sida ku arkaan dhaab bal waxaan adi faham waa lacag raadis maaha nidaam raadis lacag bay raadinayaan ma ogtahay maaha nidaam raadis nidaam raadis haday yihiin dadka intay qabtaan bay aayar la celin lahaa dadkan oo askarta oo jidadka joogaayay waxa weeye gardaradoodu waa badan tahay ilaahay hanaga nabadgeliyo sababtoo waa maxay inay qabtaan iyagoo la sido iyagoo lugaynayana biyo siiyaanay sii daayaan ilaa ilaa boosaaso bal adiga fahm waxaas waa qalad marka inaga waxa korka inaga saaran dadkaa inaan unaxariisano war dadkaa unaxariista dadkiini dee waa nigu dheeriye sakada bixiyey dee allah khayr inaga siiyo allah cimrigiina ku dheereeyo allah caruur subxaanahu wa tacaala allah in siiyo dadku danihoogu waa badan yihiin qofbaa jiran qofbaa caruur lahayn qofbaa maaragtay maxaan ku idhaahdaayey cimri dharar raba qofbaa maal raadinaya qolbaa aakhare raadinaya qofbaa kulli oo dhan isla raadinaya caruurtuna waa fiican tahay dad badan baa caruur dhabi caruurta waxa weeye guryaha ilaahay waa ku nooraa laakiin rusushu way naga duwanaayeen nabiyullahi ciisa waxba ma lahayn nabiyullaahi luud calayh salaam gabdho keliyuu lahaa nabiyullahi maxamed waa loo barxay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wiilal keliyaa la siiyey goorma amaaniina sana markuu tegey weeyo oday u noqday intaa ka horraysay shab buu ahaa sababtoo garaaduu leeyahay dee waxa weeye haddii la siiyana waa sideeda haddii kalena waxa weye cibaadada alla ku jiray islaantiisi keliya hadasho waa maqlayseen hadda oo tidhi aalidu wa ana cajuusun وهذا بعلي شيخا دقر وسرقوب بيتري والنبي الله إبراهيم عليه السلام وسرقي تري وابا دافنما وقتي وحال الرادين يكتقني سو قرمس لكن أمرك إلهي ملأ سبحانه وتعالى إلهي هدو أمر شيء ساسق عيسى بلا آب وبش عيسى بلا آب وبش مركا أسباب تنرادي وآخرون الكبرية إلهينا سبحانه وتعالى دي وحوية وتضرعه ee waxa weeye maxaan ku idhaahdaayey dee masaajidoo la dhisana waa nicma min anicam marka aimadu ay ka sheekaynayaan waad yaabi waxay idhahdeen rusushi waxay lahaayeen madaxtooyo madaxtooyadoodu waa masjid masjidkaasi w masjid waa baytulmaqdis nebiga sal l slam habeenkii isrihii rusushii ambiyadii oo dhan baa sidan hadda aad u joogtaan loo keenay isagaa imaamu noqday oo tujiyey sala allahu calayh wasalam sogootigiina meeshuu kusoo sogootiyey bixiddii markuu sii baxayena nebi kastana haddana wuxuu ugu sii tagtay nebiyullaahi aadam baa ugu horreeyey oo marxaban bibni saalex wiilkaagii oo wanaagsanaada oo ummad hogaaminaya macaad fiican waa lagu farxab yaani waa la yaabaa marka xadiiska akriyo marxaban bibni saalex inankaygu suuqanayo sidii la rabay ah maanta qima xukunka la isuma ogolayo kursiga laakiin wiilkaaga waad ku farxuun calaa kulli xaal nabiyullaahi aadam uu ku farxay nebi moxamed sala allah alay slam oo lasoo diray oo risaalada wada laakiin intii kale maxay lahayeen bilakhi saalix walaalkayo ila isku waxay garaaddaa la wada lahaa marka rusushu way naga duwanaayeen oo iyagu way sabrayeen waa adkaysanayeen oo inagu carruurlaid weyna dhibi oo faqrigu weyna dhibi nabigeenna sala laba bilood dab lagama shidi jirin laba bilood dab haddaan laga shidin gurigaaga waktiga aan joogno dhiigkar sokor baa kugu dhacaysa lisaanaha run sheegay lisaanaha been sheegay wallaahi billah inaadan badbaadayn inaad isla hadli waxaa la yidhahda buufiska oo waali ah inuu kugu dhiciyy laakiin nebi maxamed sal l slam saasuu raalli ku ah taasaa ya gurigiisa reeraha oo wada haweenkood og tihiin oo ilaahay yidhi ma aragtay subxaanahu wa tacaala awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru lmubiin qurux lagu kordhiyey qurux bay ku koraan ismaydhmaydh iscaddayn is maxaan ku dhahday qurxin haweenka gabdhaha ku kora haweenku waxay jecel yihin marka guri quruxsan wax dhalaalaya masruuf aan la xisaabin adduun adduun isdhexyaacaya gawaari soo garan maysa nin gacanta sii daaya waa kaas baabkaasay weeye iyagu baabkoo markii dambe dee nebiga waxay yahay waddanka naga naga hagaaji guryaha naga hagaaji cuntada ilaahay waa kide aayadaha ku soo dejiyey ee la yidhaha ma ilaahay iyo nebiga doorta daarta dambe haddii kale waa waablini sii daynay waa la furaya dee ayaa taas ayaa ku dhaqaaqi karaa ilahay waxaan dooranaya ila daar alaakhira bay haweenka yidhaahdeen qur'aan baa ka soo degay marka nasal allaha salaama waxa weeye wadan zamanku waa zaman liita dee walaalayaal waxa ma aragtay aan kelimada aanu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyuqay munkar baan soo arkay munkarku waa maxay inagii oo dharagsan oo wada cadcad gaari ku yaacaya laamay dad lumihii barareen oo jidka socda wada baaba'ay inaan danka lahayn alaysa hada min almunkar maxayna munkar may lahayn inaad aragtaan guryo seexataan fiican dad dhacaan yar baa xalit orama ah xoogaama rabin asiga waxaan ku idhi ma muslim baa tahay waa sii laha haddaad u yidhi gaal baan ahay sababto waa aadame muslim baan ahay ma soontay haa waan soomay muslim baan ahay waa soomay sigaarkii qaadka ma isticmaashaa waxaan rabnaa la siiya lacag ma wuxuu sigaarkii qaadku maya ma cunuu yidhi mana cabo xoogaagii baa siiyey waxaan inugu sheegayaa mar rabeen inaan idiin sheego xoogaagiiga yar oon rabay ilaahay inaan ku sirayste oo hoosu siiye waxaan idiin sheegayaa dhibta ina haysata dadka hoos mala uga fiirisaan baan u malaya maalin dhow halkan gabarh baan ka raacay duhr waa qoladan jareertaan u maleeyey haddaad aragtaan xijaabkayga qoftaa dhegdhega ku yaala waxaan male sanadoo dhan bay qabtay wallahi